kula wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada kulankeenii toddobaadla ahaa ee aynu kaga hadlaynay badqabka cunooyinka iyo nafaqada waxaan idiin suurageliyey annaga oo kaashanayna hay-adda cunnada iyo beeraha ee vaw barnaamijkan waxaa isku soo dubiraday xasan kaahiya anigoo axmed xasan ibraahimna waan idiinla socodsiinayaa barnaamijkeena raadiyaha ee gaarka ah ayaa ujeedadiisu tahay ballaarinta aqoonta iyo sare uqaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhegeystayaasheenna muhiimadda arrintan ayaa ah inaan awood u heli karno in aan xulasho ku salaysan aqoon aan u yeelan karno waxa aan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeenna iyo shaqsiyadeenna xagga nafaqada iyo caafimaadka wanaagsan nafaqada wanaagsan ee xoolaha aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqadaro waxaan la imaan doonaa toddobaad weliba mowduuc ay xiiseeyaan dhagaystayaasheenna innagoo idinkula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska mowduuca maanta waa quudinta bukaanka tani waa muhiim sababtoo ah qofka marka uu buko waxaa dhibaato soo gaartay difaaca jirkooda waxay u baahan yihiin nafaqo dheeryahay si ay ula dagaalamaan xanuunada aan gudagalno ujeeddada barnaamijkayaga nafaqada waxa ay ku jirtaa kaalinta koowaad ee difaaca cudurrada sidaa daraaddeed waa muhiim in la hubiyo in bukaanka uu cuno cunno ka caawinaysa iyaga in ay ladnaadaan oo ay la dagaalamaan cudurrada shakhsiyaadka aan caafimaadka qabin badana waxa ay leeyihiin cunnuxumo ma ahan inaan joojinayno quudintooda cunnuxumo ama aysan ku raaxaysanaynin dadka jiran carruurta iyo dadka waaweyn waxay u baahan yihiin inay cunaan cunto dheelitiran oo kala duwan maxaa yeelay waxay ka caawisaa la dagaalanka cudurrada waxay xoojisaa jirka waxayna ka caawinaysaa ka hortagga miisaanka oo yaraada si kastaba ha noqotee kordhinta qaadashada cunooyinka ilaaliya sida midhaha iyo qudaarta waxay gacan ka geysanayaan kordhinta awoodda jirka ee la dagaalanka cudurrada si cunno yar oo soo noqnoqota oo leh nuucyo kala duwan oo cunto ah maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay u dhintaan rabitaanka cuntada mana awoodi doonaan inay mar qura ay cunaan cunno tiro badan bukaanku waa in sidoo kale la siiyaa cabitaan fara badan koob nadiif ah halkii saac ama labadii saacba casiir qudradeed biyaha qumbaha maraq ama boorish biyo leh ilmaha weli naaska la nuujinaya waa in loo nuujiyaa si ka duwan xilliyada caadiga ah ku dhiirigeli carruurta jiran in ay wax cunaan cuntada ka dhig wakhti lagu farxo ha ku qasbin canuga inuu cuno maxaa yeelay waa ay ku margadaan ama ay ku matagi karayaan quudinta qofka fadhiya canuga ku quudi dhabtaada sii cuntooyinka jilicsan sida mooska la shiiday maraqa ama cuntooyinka nafaqada leh oo ay jecel yihiin si dhaqso ah ugu adeeg marka uu qofka jiran yahay waxay ka caawin kartaa in uu dhaqso u bogsado geey carruurta jiran iyo dadka waaweyn xarunta caafimaad sida ugu dhaqsiyaha badan si ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin fiiro gaar ah u yeelo dadka shuma ama mataga inay cabaan sharaab fara badan mar weliba xusuusnow in gacmahaaga biyo iyo saabuun aad ku dhaqdo marka aad quudanaysid ka hor iyo marka aad quudisid kadib barnaamijkeena alaaba waxaa ka qayb gala oo aan ku casuunaa dad kala duwan oo ku takhasusay arrimaha aan ka hadlayno mid ka mid ah mas-uuliyiinta ah aan ugu talagalnay in barnaamijkan uu ka qayb galo islamarkaana aqoon u leh arrimahan aan ka hadlayno ayaan weydiinay marka hore maxay yihiin qaar ka mid a astaamaha digniinta ah ee la geeyo marka ay caruurta ay xanuunsan yihiin maxay tahay kaalinta tallaalka ee caruurta ha nafaqdaro waxaa ka fiirinaysaa cunuga istaamaha guud ee muuqaalkiisa kuwaad cunuga malnutrition miya safiir muu gaaray cunuga dehydration fuuqbax badan muu wadaa cunuga marka hadii calaamadahaas aa aragtid waxaa arkaysaa samaan nafaqdarina meesha dhexi jirto cunugoo kale weyduu leeyahay weydkiisii macnaha lagu talagalay ma yahay hadduu weydkiisa ka hooseey kale waxyaaba nafaqoolka usoo qaada in la siiyo tallaalka ma laga helaa xarumaha caafimaadka haa talaalka xarumaha caafimaad kasta goob kasta m c h haday noqoto haday noqoto sanbrivet hospitals waa laga helaahaa qoysaska waxaan kula talinaa in ilmahooda ay geeyaan kiiba kuwa aan rifaiska ka hooseeyo talaalka waayo talaalka muhiim wuxuu u yahay caafimaadkooda mustaqbalka dheer iyo mustaqbalka dhow labadaba waayo waxaa ka badbaadaan cuduro badan oo caruurta ku dhaca sida miisaliska waxaa kaloo kamid ah booliyada kamid ah waxaas o dhan yani way ka badbaadayaan haddii ku dhacana waxay noqonayaan wax yaroo ad iska sakarno iska normal oo cunugaas uu ka kabsan karo so hooyada marka koowaad ee dhish waxaa loo baahan yahay hadda adduunka iska noqday wax oo macnaha modern iska ah meel kasta mseegaa laga helaa meesha aa laga helaynina yani meel kalaa jirto degmo kale in hooyada markaasaan cunugeeda oo dhasho inay geyso goobta talaalka oo cunugii talaal uu qaato weliba talaal bis kulamada talinayay exclusive breastfeeding oo six monthga inay u samayso lixda bilo ugu horeyso inay naasnuujin fiican maamada ay siiso ilmaha si cunugeedii markii talaalka u helo naasnuujinti fiican yani uu qaato uu noqdo cunug yaasan oo dhanka jirka difaac ahaan haddii cudur uu soo weeraro iska caalin karo taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka ee u s aid sanduuqa waxqabadka deg degahi ee qaramada midoobey unisef xafiiska gargaarka bini-aadinimada ee beesha yurub wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden hay-adda sadaqada ee dalka qatar iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii inta aynu barnaamijkan mid ka mid ah aan ku kulmi doonno waxaanu idinkaga teganaa sidaa iyo nabadgelyo kulan wacan ow